waxaannu xisbi ahaan haddaba aaminsannahay horena guddoomiyaha xisbigu u sheegay mowqifka uu ka taagan yahay caare guddoomiyaha xisbiga ucid wuu sheegay waanu caddeeyey mowqifka uu ka taagan yahay caare maantana waxaad jaraa'id ku arkayseen waxyaabo iska basiida oo nin aan xitaa aan ahayn mas-uuliyad xisbiga waddani aan ka haynin uu ku hadlayey oo guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xisbigaygana uu ku maagayey oo hadalladaasina hadallo delqaaf ay ahaayeen waxaa maanta haddaba m haddaba ma waxaa argagixisaa xisbiga ka shaqaynaya ee ku howlan jiritaanka iyo qarannimada somalilan iyo difaaceeda iyo wanaaggeeda iyo sharafteeda iyo doorashooyinkeeda iyo wax waloo ku munaasiba oo wanaag ay leedahay somalilan xisbiga dhaafiyey dantiisii inuu danta somalilan ka shaqeeyo mise waxaa argagixiso ah oo ku suntan argagixisnimo xisbiga ka shaqaynaya fadqalalo iyo qalaaso dalkan ka dhaca waxaanu aaminsannahay waxaanu aaminsannahay xisbi ahaan waxaanu xisbiga waddan uga fadhinaa inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan caare inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan caare oo xisbiga wicid uu hore u sheegay halka uu ka taagan yahay caare haddii kale waxaanu u arkaynaa ama xisbiga wicid u arkaya in xisbiga waddani diray caare masaariiftana weliba isagu siiyo ayaanu u arkaynaa haddii ay ka jawaabi waayaan ama ay caddayn waayaan mowqifka caare oo aan hore u arag toddobiya iyo labaatankii sannadood ee ay jiritaanka qarannimada somalilan ay jirtay aan hore loo arag cid dalkan dibadda ama dal kale kaga soo mucaarid